Warshadun yaa yirab kasta liijeeya kumanaan xoolo nool ah si Longoria, iyadoona liijeeya waa dalalka Peninsula iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka, iyadoona leh warshadaha qaababka casriga ee adduunka la isticmaalowa. Jiritaanka warshadun yaa dhalinyaro badan abuurtaya fursado shaqo iyo in iyo ku qayb qaadana koranqaadowka maalgashiga iyo kobcinta dhaqaalaha dalka. Dr. Cabdiraxmaan Cumar Faarax ahna dhakhtarka warshadaha hasaaraysa noocyada saldhigyada hilibka iyo ku hadlay dhibaatada ka hayan xoolaha xanuunsan ee aamaya bulshada.
Saddexda neef iyo ujeedka loo seexay waxa ay yihiin neefkan waa caabuqu qabaa ama inflammation waxa loo yaqaano sidaas ayaa lagu bixiyey maadaama uusan possible u ahayn in maaragtay bani aadamka loo fasaxo midkan waa sidoo kale isagana waa la bixiyey oo midabkiisa waa artaa jaalle waa yelow ama jondaska waxa loo yaqaano oo kale camal ayaa loo bixiyey kan waa sisto sarcosis ayaa loo bixiyey isagana sidoo kale waa maaragtay wuxuu ka mid yahay hilibka aan macnaha bosibalka u ahayn baniaadamka sidoo kale in loo fasaxo salaada maxamed faarax ayaa sheegay in iyo hilibka warshadoogunga noocyada shardubunga dhaqagada waa dalalka binaanshiya
hilibka u dhoofisaa dibadda iyo gudaha labadaba dibadda waxay geysaa khaliijka sida imaaraadka cumaan baxreyn dalkana waxaan ku iibinaa hilib nadiifa oo buujiro sida ama af soomaali markii la yidhaha dukaamada hilibka lagu iibiyo oo hilib ila ilaalshay sida aad ku soo aragteen dhakhaatiirtu kor taagan tahay shaybaarkiile meesha lagu qalaa aad aragteen neef la koontaroolay oo caafimaadkiisa la hubiyey si walba loo hubiyey ayaan ku iibinaa dalkana gudihiisana waa ku iibinaa dibaddana waa u dhoofinaa waxa weeye geela ariga iyo lo-da iyo ariga markii la yidhaha ido iyo wuxuu ku kala jiraa aricad kawaankan iyo kawaanadan warshadahan shirkadda waxaa ka mid nooca neef dhadig in lagu qalo dhammaan xoolaha lagu qalaa waa xoolo xoolo oo xoolo dhadig xoolo dhadig laguma qalo waxaa lagu qalaa xoolaha orgida wananka dibida iyo awrta marka waxaa ka mid nooca xoolaha dhadig in lagu qalo marka xoolahan qalna waa intaasoo nooc